bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogasha ku fulisay saddex nin oo horey loogu elay dembiyo kala duwan ay ka mid ahaanshaha al-shabaab
magaalada dhuusamareeb oo maanta lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay hanaanka diiwaangelinta ganacsiga soomaaliya
markab sida shixnado gargaar ah ayaa kusoo xirtay dekedaha magaalada muqdisho
ciidanka booliska hirshabeelle oo deegaanka ceelcadde ee gobolka shabeellada dhexe oo kusoo qabtay shan qof oo ku howlanaa ganacsiga maandooriyaha
iyo laba caruur ah oo dhashay oo ku dhintay hobiyaal kusoo dhacay gurigooda ku yaala degmada baardheere ee gobolkaasi gadow
warka dibadda qodobka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona maraykanka oo ruushka ku eedeeyey inuu ku burburiyey diyaarado daroonisan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
qodobadaas waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa waxaadna markaasi kusoo dhawaataan iyagoo intaas ka faahfaahsan idooda jirna waxaa idinkugu soo jeedinayaa shiine iyo anigoo cali aadan
waxaanu ku bilownay shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa ka furmaya saacadaha soo socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida warkan uu ku faahfaahayna cabdisalaam julle shaakir shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta waxaa ka socda qabanqaabadii iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan shirka golaha wadatashiga qaran oo halkaasi ka furmaya diyaargarow xoogan ayaa laga dareemayaa magaalada guud ahaanteedba waxaana saaaadaha soo aadan magaaladaasi tegi doona mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada kuwaas oo qayb ka ah shirka halkaasi ka furmaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu sarreysa uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo madax kale oo ka kala socda ama oo kala duwan oo la socda iyaga iyo dhanka dowladda ayaa ku wajahan magaalada baydhabo sidoo kale madaxweynayaasha dowlada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyaguna maalmaha soo aadan tegi doona baydhabo waxaana socda diyaargarow xoogan oo ku aadan shirkaasi maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shirka martigelinaya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay u diyaargaroobeen martigelinta shirka sidoo kalena xil gooni ah ay iska saari doonaan sidii magaalada baydhabo uga qabsoomi lahayd shirka golaha wadatashiga qaran ee halkaasi ka furmaya ammaanka guud ee magaalada baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in ay bilowdeen kulamo horudhac ah shirkaasi shirkaasi oo ka qabsoomaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay afhayeenka ayaana carabka ku adkeeyey in shirkan uu kulamo kala duwan oo hordhac u ah shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada uu ka furmayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay afhayeenka ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in shirkan uu muhiim u yahay guud ahaan masiirka dalka iyo arrimo kala duwan oo muhiim ah
waa tahay mahadsanid joole shaakir markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashaa ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dembiyo ay ka mid yihiin al-shabaabnimo sida warkaana ku faahfaahinayo salebaan alcadaala
magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduud iyadu xarunta u ah islamarkaana ah xarunta maamulka galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyey shirkii diiwaangelinta ganacsiga soomaaliyeed oo ay kasoo qaybgaleen wasiirada maamul goboleedyadii dowladda dhexe ee soomaaliya sida warkan uu noogu soo diray waryaheena cabdi macalin xasan caasimada dowlad goboleedka galmudug islamarkaasina diiradda lagu saarayay sidii loo horgeli lahay hanaanka casriga ee diiwaangelinta ganacsiga dalka kaasi oo ka kooban heer dowlad goboleed heer federaal ayaa magaalada dhuusamareeb ugu soo gabangaboobay wasaaradaha ganacsiga dowlad goboleedyada iyo federaalka gunaanadka shirkan ayaa natiijada waxaa warbaahinta la wadaagay maxamed sani dalmar agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk ee soomaaliya
iyo xog isweydaarsiga ku aadan hanaanka diiwaangelinta ganacsiga soomaaliya waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kusoo gabagaboobay shir muddo afar maalmood ah oo kooiyo tobanka ilaa iyo afariyo tobanka bisha maars uga socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada galmudug jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo maamulka gobolka banaadir muddadii shirkaasi uu socday waxaa xoogga lagu saaray si qoto dheerna loo lafa guray arrimaha hoos ku xusan xoojinta dardargelinta iyo wada shaqaynta wasaaradaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir daadejinta iyo taabagelinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiga soomaaliya oo loo yaqaano afka qalaad loogu yaqaana s b r s dib u eegista iyo dhammaystirka sharciyada shirkadaha iyo shatiyada mideynta dukumentiyada ganacsiga iyo guud ahaan abla-ableynta qeybaha ganacsiga dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa la isku afgartay qodobada hoos ku xusan namber kow in la mideeyo dukumentiyada ganacsiga lana qaato hal nooc oo ay bixinayaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir islamarkaana dukumentiyadu ahaadaan kuwo ka midaysan nashqadaha iyo xogta ku qoran ayna ku kala duwanaadaan oo keliya saxiixa iyo astaanta ama loogada wax loo yaqaano namber laba in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir waa tahay markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogashaa ku filisay saddex nin oo horey loogu helay dembiyo ay ka mid yihiin al-shabaabnimo sida warkaana ku faahfaahinayo cabdiwaxiid cabdulahi daar ayaa saaka toogatay saddex nin oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo lagu helay eedo ahaa in ay dilal iyo qaraxyo u fuliyeen al-shabaab maxamed cabdi jiinow ditoor fanax oo loo haystay dilal qaraxyo iyo been abuur la xiriira darajooyin ciidan iyo takhasuska uu sheegtay ee muddada uu kaga shaqayn jiray bulshada dhexdeeda sida waraysi laga qaaday oo la baahiyey uu ku sheegay ditoor fanax ditoor fanax oo la sheegay inuu dhakhtarnimo kaga howlgeli jiray gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa afar iyo tobankii bishii janaayo ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka markii ugu horreysay kasoo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ragga la toogtay ayaa kala ahaa maxamed cabdulle abkow cumar shariif maxamed barqadle ayaan le iyo maxamed cabdinuur jiirow ditoor fanax maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah kow maxamed cumar jiirow ditoor fanax labo maxamed cabdulle abkow cumar biyomaalow saddex shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego wabilaahi towfiiq aruur hore saaka oo arbaco ah ayaa fagaara ku yaalla iskool buluusiya ee magaalada muqdisho lagu toogtay saddexdani nin isniintii lasoo dhaafay ee toddobaadkan ayay maxkamadda fulisay toogashadii u dambeysay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
howlgal si wada jira ay u sameeyeen ciidanka booliska nisa iyo kuwa militariga ah islamarkaana ay ka sameeyeen deegaanka ceelcadda ayay kusoo qabteen shan nin oo ku holananka ganacsiga maandooriya hub iyo weliba waxyaabihii ay sameynayeen taliyaha ciidanka saldhigga degmada balcad gaashaanle dhexe xuseen macalin cabdulle oo isagoo qeybka howlgalkan hogaaminaya ayaa sheegay in raggan oo ku hubaysnaa qoryo islamarkaana ay qeyb ka ahaayeen iyagoo gacanta kula jira falal uu sheegay taliyuhu inay iyagu ku sameynay deegaanka ceelcadde waxyaabaha maanka dooriyaa taliyaha ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin in xamar laga soo caro islamarkaana deegaanada hirshabeelle la keena waxyaabaha maanka dooriya in lagu sameeyo gaashaanle dhexe xuseen macali cabdulle taliyaha ciidanka taliyaha saldhigga degmada balcad oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
waxaan soo qabanay afar iyo toban dheray digsi waa kuwaas oo gadaashayda yaalla oo ah kuwa lagu kariyo bakhtiga lagu kariyo calaqa iyo jiirgaanadan oo iyagana mataqaanaa lagu shubo marka la kariyo waxaan soo qabannay qoryahaas aaka ah oo iyaguna yaalliin gadaashayna waxaa kalean soo qabannay raggii lagu soo qabta waa kuwaan gadaashayda taagan iyaguna oo meesha fafadhiyaan in lagu kariyo calaq iyo xashiish iyo baktiba in lagu sameeyo inaan maanta kadib loogu dulqaadan doonin maamulka degmadu oo gudoomiyaha degmada ugu sarreeya qaasin cali nuur amar bay ka soo rogeen iyo guddiga amniga degmaduba inaan dib dambe loogu loogu dulqaadan doonin annaan laga yeeli doonin in bakti lagula soo gambado xamar lagala soo cararay ama degmooyinka laga keena in degmadiina lagula soo cararo waa mar labaad waxaan mahad celinayaa taliyayaasha igala qayb galay muxuu ahay howlgalkan milatariga iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba iyo
codkaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga balcad ee gobolka shabeellada dhexe xuseen macalin cabdulle oo ka hadlayay shan qof oo ku hoolana ganacsiga maandooriyaha hub iyo waxyaabo kale ay kusoo qaqabteen howlgallo markaana haddii aan eegno markab shida sida sheexnado gargaar ayaa waxa uu kusoo xirtay degada magaalada muqdisho sida warkan ay ku faahfaahineyso faadumo cabdiqaadir
dowladda imaaraadka carabta dekada weyn ee muqdisho waxa ay maanta ay kasoo dejiyeen ku dhowaad kuntan oo raashin noocyadiisa kala duwan ah kuwaasoo loogu talagalay sida ay sheegeen goobihii laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed deeqdan raashin ayaa la gaarsiin doonaa dadka dantiyer ee ku nool goobahaasi al-shabaab laga saaray ee colaada iyo abaartuba ay ku saameeyeen halkaas maadaama ay soo dhowdahay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waa markabkii toddobaad ay keenaan dowladda imaaraadka carabta maraakiibyo kale oo sidaan ah ayay hore uga dejiyeen berbera boosaaso iyo kismaayo waxayna dowladda imaaraadka carabtu ay sheegeen in sidaan oo kale ay markasta garab buuxa u yihiin caawinta dadka dantiyar madashan goobjoog waxaa ahaa safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka intaasi kadib waxaa ugu horeen hadlay axmed jumcal rumeyti safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya نحن اليوم نستقبل هذه الشحنة المساعدات الإنسانية الموجهة من دولة الإمارات إلى أخوتنا وع- وعائ- وعوائلنا في الصومال والتي ستشر- ستصل إن شاء الله إلى المناطق المحررة في النا- النائية في جميع ربوع الصومال ول- وللمعلومية هذه هي السفينة الثالثة التي تصل هذا الشهر ونتمنى أن سيكون هناك المزيد وخصوصا في قرب حلول شهر رمضان المبارك ونتمنى أن تصل هذه المساعدات إلى العوائل المعوزة وأخوتنا وأهلنا في جميع ربوع الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود والذي نشكره على تقديم هذه ال- المساعدة لنا لإيصال رسالة الإمارات إلى العالم عبر هذه المساعدات الإنسانية لأهلنا في الصومال maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo isna dhankiisa mar hadlay waxa uu yidhi waxaan aragnaa runtii shixnad aad u weyn oo aad u ballaaran shixnadaanoo runtii aad ugu tala gasheen dadka soomaaliyeed oo walaalahiina ah oo runtii abaaraha la daaladhacayo oo runtii cadowga ama eh, muddo dheer oo dhibaata haysatay Eh, shixnadan waxaan kaa ballan qaadaynaa macali safiir eh, adiga iyo adoo caawintaada aan isticmaalayno inaan gaarsiino dalka soomaaliya afartiisa gees meel kasta oo oo mataqaanaa xur ah oo la gaarsiin karo oo usan haysanin eh, cadowga uusan haysanin inaan gaarsiino Eh, waxaa ogtihiin runtii inay dalkaani oo rafaad oo abaar iyo colaad isku darsoontay aad iyo aadaa u mahadsan tihiin sida sharafta leh oo wanaagga leh oo mar kasta aad noo daba taagan tihiin si khaasa waxaan kugu mahad celinayaa leadershipnimadaada Eh, thank you very much for your support actually we are um, very happy to see you always when you uh, the, uh, the, the Emirates and Barabit of Emirates uh, they always with us. Uh, when we have the problems, when we need it, you are with
halka warkaas aad degeysanaysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana dibadda milatariga mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaal oo ruushka uu leeyahay ay talaadadii badda madoob ku burburisay mid ka mid ah diyaaradaha wax basaase ee nooca droniska waxaana markii ugu horreysay ay si toosa iskaga horyimaadaan labada quwadood tan iyo duulaanka ruushka ee ukraine sanad ka hor uu ku qaaday wasaaradda difaaca ruushka ayaa markaasi beenisay hadalka mareykanka kasoo yeeray iyagoo safiirka moscow ee washington uu sheegay in dalkaasi u arkayay hadalka mareykanka mid daandaasi ah ee labada diyaaradood oo nuuceedu uu yahay s u oo ruushka uu leeyahay ayaa fulisay waxa ay markaasi milatariga mareykanku ay ku tilmaameen fardambiyeed aan ka fiirsasho lahayn oo ay u geysteen diyaarad aan duuliyaha lahayn oo mareykanka uu leeyahay xili ay ku duuleysay hawada caalamiga ah mareykanka ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ruushka ay shidaalka ku daadiyeen diyaaradaha diyaaradda m q u laga yaabo in ay isku dhaceen inay ka dhigaan mid ka mid ah waxba aan waxba aan la arki karin ay waxyeeleeyaan mareykanka ayaana si joogto ah gobolka ugu sameeya duulimaadyo ilaala waxaana ukrein uu ku taageeray balaayiin doolar oo gargaar militari ah markasta inkasta oo mareykanku aanu si toos ah uga qeyb qaadan dagaalka ka socda ukrein warkii oo aad kala socoteen raadiya dalsan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel